bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka faahfaahinno ayaa waxay kasoo baxayaan dagaallo culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaanka nuur dugle ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe saraakiisha mujaahidiintu waxaynu xaqiijiyeen in dagaaladaasi lagu dilay afar iyo toban murtadiin ah oo ay ku jireen saraakiil sidoo kalena lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale saraakiishii murtadiinta ee dagaaladan maanta lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray qaasim cali gaab oo ahaa horjoogihii ugu sarreeyay maleeshiyaadka macawiisleeda shabeellada dhexe ee riddada ah maanta ayaa lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka nuur dugle ciidanka mujaahidiinta ayaana halkaasi ku dilay sidoo kale xubnihii murtadiinta ee dagaalada maanta lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cali cabdulle muuse sidoo kale waxaa ka mid ah abraar nuur sidoo kale waxaa ka mid ah afrax cali maxamed sidoo kale waxaa ka mid ah quraanle sidoo kale waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray xasan abuukar cadow sidoo kale waxaa ka mid ah murtad kale oo lagu magacaabi jiray cali caadle sidoo kale waxaa ka mid ah murtad lagu soo gaabiyey magaciisa dalabey cumar waxaa kaloo ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray maxamed cali shariif dagaaladii maanta waxaa lagu gubay gaari nooca cabdibilaha oo maleeshiyaadka riddadu ay la socdeen waxaa sidoo kale mujaahidiintu ay kusoo qaniimeysteen shan qori oo nooca e k ka ah iyo sidoo kale qori b k m ah iyo qori r b g ah goobihii dagaalka hadda waa ay degan yihiin ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya wixii soo kordha insha allahu tacaala dib ayaan kasoo gudbin doonaa